waxay sheegeen dadka ku dhaqan gobolka Bakool boqolaal neef oo geel ah inay wateen kooxda al-shabaab kadib markii ay diideen inay bixiyaan zakawaadka shabaab ay qaadi jireen ugaas dirir cabdulaahi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Bakool ayaa v o u sheegay ciidamo shabaab oo xoog badan inay kusoo duuleen qeybo ka mid ah gobolka Bakool kuwaasi oo si bareera u kaxaystay buu yidhi geel fara badan oo dad shacaba ay lahaayeen geel waa geel oo oo kunkud oo dhowr boqol oo halaad iyo ari saddex boqoloo saddex boqoloo tiro ah yaa hadda yaa la hayaa geelaas geelaas wuu soo arooray ilmihiisa reerkay joogeen wuxuu kaga katagay xadaduu ka soo arooray ay ku xalaysnaayeen geelay sanadkan dhalay oo biyihiisa yaryarka ahaayeen ayagaa gacanta ku haya dalbihiina hadda waxaa la siiyaa biyo iyo waxaas daah iyo waxbaa loo kariyaa marka dhibaatooyinkaas qoladaas in inay sameeyaan dadka saka iyo waxaas inay qaataan yaa la arki jiray wax hadda ay wadaan waa hansuuq iyo inay xerada ay madoobeeyaan oo dadkaas ay gumaadaan ugaas dirir wuxuu kaloo xusay kooxda al-shabaab inay bilaabeen inay beegsadaan beelo gaar ah waxaana arrintaasi sabab u ah buu yidhi ciidamo hab madani u abaabulan oo cali qaawana loo yaqaano kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyay la dagaalamayay kooxda al-shabaab kana soo horjeeday lacagaha sakawaadka inay qaadaan shabaab siyaasad ku salaysan ay leeyihiin hanku-dhigisban ciidankan ku samaynaynaa oo hubkan soo xareeyo way u xareysteen geelaas haddii lala hadlayna waxay dhaheen dadkii la hadlo shacabkaa geela nimanka hubka ha keenaan hadday hubka soo xareeyaan geelooda waan siinaynaa ayadoo sii jirto iyo haddana ay soo noqdeen geel kale oo sii ay kahaysteen dagaal baa ka dhacay maanta shacab oo lagu soo noqonayo oo xoolahooda la dhacayo la mawradiidayo oo sidaan loo gelayo ma jirin qabaa-ilada way kala yihiin hadda gorgortan ma gelayso in hubkii soo xareeyo adigana xoolahaadan haysanaya gorgortan ma gelayso wixii tabar ah oo oo laga gaari kara inaan annagana la xarbino dawladdana ay haddii ilaah yidhahda halkaa gacanaga siisa lagala warhayo dhibaatooyinkaas way nagu soo leeyihin ilaa jibooyinka ciidamo ka imaadaan lagu soo daaday waddankan haddaba waxay ku jiraan howlka geeli beerhaadinayaan geeli reer hebel aawo geeli hebel ma arkeen bay leeyihiin ugaas dirir dhanka kale wuxuu caddeeyey maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka mararka qaar inay ka helaan taageero dhinaca saanada ciidanka isagoona codsaday in la laba jibaaro dowladda taageeradan ka haysanaa hadda waa la dagaalamay rasaasta lagu dagaalamay oo hadda geela lagu soo riday oo lagu dagaalamay meeshaas afartan nin hadda ay ku dhinteen dhowr nin lagu dhaawacay taageero xagga dowladda naga soo gaarta waaye in taageeradaas la laba jibaaro oo nagala caawiyo nimanka nabadiidka garabna siiyaan intaasaan cod mas-uuliyiinta gobolka bakool ayaan weli wax wara ka dhihin geela tirada badan ee deegaanada gobolka bakool laga kaxaystay wuxuuna bakool ka mid yahay gobolada ay saameynta ku leeyihiin kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo